in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdi illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah washhadu ana muxammadan cabduhu warasuuluh allaahuma salli calaa muxammadin wacalaa aalihi waasxaabih waman tabicahu biixsaanin ilaa yowmi iddiin ama bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiir اlusuul ilaa qawaacid اlusuul wa macaaqid اlfusuul waxaan soo gaarnay masaalikcilla wax la yidhaahdo waddooyinka cillada lagu gaaro oo cillada lagu garto haddii sharcigu uu xugul sheego oo nas aayad ama xadiid ay xugul sheegaan xugunkaas cillada uu ku dhisan yahay dariiqa lagu garto dariiqa lagu garto cilladaas waliihbaati alcillati cillada la sugiddeeda duruqun duruqa u sugnaadeen duruqdii alaaatun saddexa waliihbaati alcillati cillada la sugiddeeda in cillo la sugo oo la yidhahdo xugunkan cillo heblaa ku jirta alle saas waa ka yidhi oo xugun hebel saasa ilaahay u caddeeyey cillada xugunkaasu ku dhisan yaho keenaydana waa cillo hebla nabigu masalada uu sidaan yidhi cillada keenayda waa cillo hebla in la yidhaahdo oo cillo la sugo xugun cilladiisa xugunka asaga naska suga naska laga hadlaa meesha nasku ku soo arooray aayaddii xadiidku ilaa marka taas la sugaa kadib qiyaasmaa kara haddaan cillada la garan qiyaasma imaan karo marka cilladaasee lagu sugaa waliihbaati alcillati cillada la sugiddeeda duruqun duruqaa u sugnaadeen duruqdu alaaatun saddexa saddex dariiqa lagu gaaraa saddexdaas dariiqa waxa la ydhaha masaalikulcilla waddooyinka cillada isagaa kuu sheegaya shaarixaa kuu sheegaya masaalikulcilla in la yidhaahdo isagaa kuu sheegaya shaarixa insha allah saddexdood waxay yihiin annasu walijmaacu walistinfaad saasayna iskugu cadfan yihiinoo matniga ugu imaanaya tii ugu korrayduu ka bilaabay annasu waxaa ku xiga alijmaacu waxaa ku xiga walistinbaadu saddexdou saas iskugu xiga matnigay kugu wada yaallen saddexdaasaa la yidhahdaa masaalikuulcilla nas aayad iyo xadiidaba sheegeen cillada ko culimmada muslimiinta ku ijmacday xukunka saas ilaahay yidhi in cilladiisu saas tahay saddex mujtahidka inta ku dadaalo la soo baxa saddexdaas dariiqaa lagu sugaa cillada saddexdaas dariiqaa lagu sugaa annasu nas weeye nas waa aayadii xadiid nas haddii lagu yidhi waa aayadii xadiid wuxuu ku yidhi bian yadulla waa inuu tuso huwa naskii calayhaa cilada bisariixi si cad bisariixi bilafdi sariixi lafdi cad uu ku tuso lafdi ciladaba loo dejiyey lafdigaanba cilaaba loo dejiyey lafdiga dhanba waa lafdi cilo loo dejiyey annasu naskii weeye wadaalika tusidaasuna bian yadulla haabit wuxuu ku sugnaana bian yadulla naski inuu ku tuso calayhaa cilada bisariixi bilafdiu ku tusaa lafdigaasoo asariixi cad oo cilanimada ku cad wadaalika mihaalkii ka qowli waa shaaricu inuu yidhahdoo kale alcilatu kadaa alcilatu kadaa xugunta shaarici sheegu yidhi cilladuna waa usaas xugunka keenayna war cad ba weytaa xukunkaas iyo cilladiisiiba sharcigaa sheegay ow amase biadaatiha uu ku tusaa nas cillada wuxuu ku tusaa biadaatiha xay kala yihiin labadaas laba weeye alfaada biadawaatiha adawaatiha labay kala yihiin lafdi waa lafdi cillada loo dejiyeyba macno kaleba ma keenaba taas waxaa laydhaha lafdi sariix lafdigu hadduu yahay lafdi cillada loo dejiyey lafdigaas waxaa la yidhaahdaa cillo sariixa adawaadkeedana waxaa loola jeedaa adawaad sida bacda iyo laamta iyo waan arki doonnaahe oo cillada aad ugu cado mashhuur ku ah marmarna macno kale ku yimaado fiiri farqigaasa udhexeeya farqigaasa udhexeeya waxaad leedahay sariix waxaa loola jeedaa lafdi cillanimo loo dejiyo macno kalena aan aqbalin macno kaleba kuma yimaado ilaa cillanimo maahan adawaadkana maanta waxaa loola jeedaa waa alfaad ku cad oo aad waxawy mashhuur ku ah mashhuur ku ah cilanimada laakiin macno kale ku timaada marmar marmaray macno kale ku timaada laakiin mashhuur maxay ku tahay caan ku tahay cilanimada mashhuur ay ku tahay caanay ku tahay cilanimada laakiin marmar waxaa la arkaa iyagoo macno kale ku yimi marka lama dhahayo waa lafdi loo dejiye cilanimada la dhihma iyaga la dhihma wahiya adawaadda cilada albaau badi weeye ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale ilaah uu yidhi daalika cadamu lgufraan istakfir lahum ow laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina mara falan yakfir allaahu lahum toddobaatan goor haddaad u dembi dhaaf dalabto loo dhaafmaa ilahay u dhaafmaa ilahay yidhi xukunkaasaa raba marka cadamulqufraanka oo munaafiqiinta aan ilahay u dembi dhaafayn xukunkaas cillada keentay ilaahaa sheeg ilah wuxuu yidhi daalika cadamulqufraanka dembi dhaaf la'aanta haabitu wuxuu ku sugnaaday biannahum ayagu kafaruu billahi wa rasuulih inay allah iyo rasuulkiisa ku kufriyeen bacdaasa sababiyaan marka caan ay ku tahay waa mashhuuray ku tahay macnahaas mashhuur ay ku tahay marka waa cad tahay naskaasaa noo sheeg aayaddaasaa noo sheegtay cillada cadamulqufraanka sababta aan loogu dhaafayn waxaway munaafiqiinta haddii si kasta nabigu ugu dembi dhaaf dalbo sababkii aayaddaasaa noo sheegtay naskaasaa noo sheegay bacdaasaa noo sheegtay bacdu macnahaasay mashhuur ku tahay macaani kalena ku timaadaa iyo walam laamti way addawaadu miaal wakadalika jacalnaakum ummatan wasadana ilay annagaa waxaan idinka dhignay ummad cadaalada ilaahay xukunkaas marka cadliga ilaahi weyna muxuu uga dhigay ummaddan maxaa cadaalad uga dhigay waa tana ciladii litakuunuu inaad ahaataan darteeda shuhadaa'a kuwa ku markhaati kaca qiyaamaha cala naasi dadka markhaatiyaa laydinka rabaa markhaatigana waxaa shardi u cadaalad marka xukunka ah wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan wasadiyadaas cilada keentay a ilaahay halkaas ku sheegay wuxuu hi litakuunuu shuhadaa cala naas litakuunuu laamtu waa laamu jarki mogta waa laamu tacliil laamu keli ila ficilka aan nasbina calmut maraahi mogta ayadoo masderka lasoo dhalaaliya jeri laamtu waa laamu jeri laamu kelida waa aliftu mogta waa laamu jeri marka laamtaas tacliilay faa'iideynay waata la yidhaha laamu tacliil aba la yidhaha iyo wa key wey addawaadii key maa afaa allahu calaa rasuuli min ahli lqur'aan falilaahi walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiili maa afaa allahu calaa rasuuli min ahli qur'aan maalka gaaladu ka cararto sidaana loo qaybahu ilahay ilaaha qaybiyey nabiga lama dhi saas rabto u qaybi xata sidaana loo qaybina falilaah walirasuul qayb ilaahay diinkiisa lagu kor yeelay allah iska leh rasuulka iska leh qayb marka waa la qaybi walidilqurbaa qaraabada nabiga qayb ma agoonta qaybila masaakiinta masaafir markaasa ilaah yidhi key laa yakuuna maalku inuusan ahaanin darteeda saas loogu qaybiyey duulatan ey mutadaawalan mid la wareejiyo bayna alaqniyaa'i aqniyada dhexdooda inaan afar dabaqad saroo inaan maalku iskaga wareegin ee uu bulshada ku dhex faafo maalku hal dabaqadoo sare oo aqniyaa inaan maalku ku dhex wareegin key laa yakuuna maalku inuusan ahaanin darteed duulatan ey mutadaawalan mid la wareejiyo bayna alaqniyaai aqniyada dhexdooda taasa ilaahay diida ilahay wuxuu rabaa maalku dadka inuu kudhex faafo dadka dhex galo marka wixii ummadda ka dhexay wixii shaksi ilaahay siiyo qani kastuu yahay waajib maaha ummaddan in dhexdoodan kuusoo faafo ilaahaa siiyey wixii waajibaadaha ka baxay laakiin amwaasha ummadda ka dhaxaydee dadku ka dhexe qasnad layskagama shuban karo qasnad ma bannaan in layskaga shubto oo afar dabaqad saraa lagu samayso marka cillada keeydaas weeye wa xataa weeye naxwo waqaatiluuhum gaalada la dagaalamo ilaahiya gaalada la dagaalama xukunkaas ah dagaalka xaa loo dagaalamaa key xataa laa takuuna fitnatun shirki ilaa uusan sugnaan waa in shirki la waayo ama la waayo qof diinka loo dhiba fitnada labada macnaa lagu fasira qof walba ilahay inuu xorriyaddu caabudaa loo dagaalama waxaa loo dagaalamaa shirkigu inuu suulo tawxiidku kor noqdo xukunkii ah marka waqaatiluhum la dagaalama cilladiisii alla sheegay oo wuxu uhi cilladu waxay tahay xataa laa takuuna fitna shirki inuusan sugnaan ee tawxiid sugnaado cilladu waxay tahay qof diintiisa laga fitnaynayo inta la cadaabalaleey ka laba in adduunka laga waayo ee xorriyad ay dadku alle u caabudaan saasaa ilaahay u jideeyey jihaadka iyo wa min ajli wey addawaadka naxwo min ajli daalika daalika halkaa lagu ishaaraya dilkii wiilkii ina aadanaha oo nebi aadan wiilkiisii uu wiilka kale gardarrada ku dilay daalika marka waxaad tidhahdaa min ajli daalika alqatli dulm dilka gardarrada dartiis katabnaa calaa banii israa'iila reer banu israiil ku waajibi yeelnay annahu man qatala nafsan biqayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala nasa jamiican min ajli daalika min ajli daalika alqatli dulm qatligaas gardaradaa dartiis fir waa macno cad xataa macno kale ma aqbali karto min ajli ayadu waa lafdi sariix ayadu waaba lafdi sariix ayadu macno kale ma aqbasho maaha bacdioo kale iyo laamta macno kale maba aqbashaba min ajlidu waa tacliil bis a loo dejiye waxaa ilaahay qisaasta u waajibiyey dilka u xaaraamtinimeeyey waa gardarro in laysku dilayo si gardarro laysku dilay u joogsato aa qisaas alla u keena sharac qowluu yidhi waliihbaati alcilla wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed